kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal sidaad la socotaan qaarkiin madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horaantii bishan februarin ku guda jirno baarlamaanka soomaaliya waxa uu ka horjeediyey oo uu faahfaahin ka siiyey qaraxii weerarkii daalo lagu qaaday labadii bishan februari kaasoo la doonayay in diyaaradda lagu soo rido dadkii saarnana lagu laayo ee wuxuu madaxweynuhu sheegay in loo baahan yahay in amniga layska kaashado isagoo ka duulaya in amniga layska kaashado ayuu sheegay in xubnaha baarlamaanka soomaaliya ay aqbalaan in la baaro oo ay ka qayb noqdaan dadka la baarayo marka ay isticmaalayaan garoonka diyuuradaha magaalada muqdisho iyo xarumaha kale ee dowladda waxa uu tilmaamay in keliya baarlamaanku uusan ahayn oo qof kasta oo mas-uul ahay tallaabadaas uu mari doono arrintaas ayaa waxaa walaac fara badan ka muujiyey xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka keenay mooshin hadalka madaxweynaha sheegayna in lagu xadgudbayo xasaanadda baarlamaanka uu leeyahay oo dastuurku u siiyey taasina ay doonayaan inaysan dhicin haddaba barnaamijka waxaa marti ugu ah oo arrimahan ila qaadaa dhigaya xildhibaan khadiijo maxamed diiriye oo ka mid ahayd xubnihii baarlamaanka ee u gudbiyey guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya mooshinkaasi ay doonayaan inaan lagu baarin xubnaha baarlamaanka ogadooda sidoo kalena ay ku dalbadeen in lala xisaabtamo taliyayaasha ciidamada ee quseeya amniga si loo ogaado cidda ka dambaysa iyo sababaha weerarkii daalo ee fashilmay ee la doonayay in lagu waxyeelayo shacab aad u fara badan haddaba qadka telefoonka ayaan kula xiriiray khadiijo maxamed diiriye iyadoo joogta magaalada muqdisho waxaan ugu horreyn aan weydiiyey bal inay sharaxaad iga siiso mooshinka ay gudbiyeen iyo waxa uu yahay iyo halka uu marayo bismillahi raxmaani raxiim adi inta kale oo codkayga dhegeysanaysa dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mooshinka wuxuu isugu jiraa laba qaybood wuxuuna ka dhex dhashay toddobadii bisha hadalkii oo sifaha dastuuriga ahaa oo uu ku imaaday madaxweynaha jamhuuriyadda baarlamaanka uu ka jeedinayay khudbadii madaxweynaha oo dhinacyo badan taabanaysay ayuu ka dhex dhashay mooshinka waxaana la wada ogsoon yahay in dhinaca naba amniga marka laga hadlaayo dalka waxa ka dhacayo umad soomaaliyeed waa og yihiin waxaana ugu dambeeyey qaraxii diyaaraddii daalo marka waxaa kasoo dhex baxday oo qaraxaas oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ku qabtay wax hor leh waa dhici jireen waxayna ahayd markii ugu horreysay oo qarax dhaca warbixinna laka siiyaba golayaasha dowladda gaar ahaan golaha shacabka marka dabcan gudda amniga ayaa madaxweynaha jeergareeya waxaan u qaadanay marka ila meesha kasoo baxday warbixin aan tafasirnayn oo ka bilaabatay suunka iyo kabaha mas-uuliyiinta qaranka in ay isbilaabaan oo xildhibaanada iyo wasiirada iyo suunka iyo kabaha laga furo maadaama aerobortkii uu leeyahay sida hadalka madaxweynaha ku jirtay terminaalka laga soo gelaya ilaa iyo ranweyga garoonka diyaaradaha uu leeyahay aaladii laakiin dadkii cid kasta way isweydiin kartaa amni darada dalka ka jirta waa la ogyahay dadka soomaaliyeed dhibaatada ka soo gaarta waa la ogyahay maanta meesha ay maraysa haddana dhulkii inta lakala tegay cirkii ay maraysa waa la ogyahay waxaas oo dhan marka weli in la cambaareeyo oo dawladdu cambaareyso oo haddii arday ku dhimato iyo haddii caruur ku dhimato iyo haddii waayeel ku dhinto iyo haddii haween wax ku gaaraan iyo haddii odayaal wax ku gaaraanba ay noqoto hala cambaareeyo oo aan salkeedana la ogeyn keliya leh inaysan ku filnayn in mas-uuliyiinta qaranka la baaro marka waxuu muujinaya madaxweynaha in isbeddel lagu samayn doono si in amniga loo adkeeyo amniga si sabab kasta oo loo adkeeyo horta xasaanada xildhibaanka waa laguma xadgudbaan ayaa ku caddeyd mooshinka iyo in wasiiradii iyo saraakiishii ciidamada taliyaasha ciidamada qalabka sida dhiiladaas mooshin dhiila xambaarsan sidaasaa ku qoran ayuu ahaaye markii ugu horreysay waxaan rabnaa warbixin waafi ah haddii dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba iyo la marinabaadiyey oo inta la iska horkeeno mas-uuliyiintii dowladda iyo ciidamadii amniga oo shacabka soomaaliyeed shuruucda dalka utaa laga marin habaabiyo oo lagu xadgudbo dastuurka iyo xeerarkii kale dalka u yaalay waxay noqonaysaa in fawda iska noqoto ma mashaki baa soo galay xildhibaanada iyo wasiirada iyo saraakiisha jananada lagu qancinayo shacabka soomaaliyeed in ayaga lagu baaro waayo shacabka iyo mas-uuliyiinta waxaa lagu kala duwanaa waxay ahayd xasaanada labaad ayaa sheegaysa aniga shandadahayga in la baaro oo gaarigayga la baaro intaba waa wax qoran laakin laakiin oog qof ahaaneed ogadayda qof ahaaneed siduu hadalka madaxweynaha u dhigay oo haddii aada marto screenka oo wiiqda kaa yeerto oo aad ku noqoto haddii lagu dhaho ku noqoto hadda screen kaloo aniga iga dhawaaqi kara ma jiro suunna iima xirna kalaha aan siibo ama doorsada aan siibo ogadayda qof ahaaneed amnigi soo galay in laga fatasho hadda waa inaan qirnaa sidii aan dalkan meeshii aan gaarsiin weynay inaan amnina faraha noogu jirin waa inaan qirnaa mas-uuliyaddu waa inay nool cuskataa ee adaa noogu qaabilsan amniga marka noo daboolmayso in ciddii gabtay mas-uuliyadeeda ay qaado waayo ciddii ku lug leh oo mas-uul qaran ana ay marto ciqaabteeda waayo marka hadalka waa margi dhinacii loo jiida ujiidnaa ujeedada waa laguma xadgudbaan waxaa noo dhigan wixii ku dhex jiray oo keenay tuhumadaasna waa in salkeeda la ogaadaa oo haddii hay-adihii amniga ay gabeen oo hay-addii gaar u gabtay italiyihii gaar u gabay iyo wasiirkii gaar u gabay waa la kala leeyahay awoodaha waa qaybsan yihiin waa inay maraan ciqaabteeda horaad ummadda soomaaliya shacabka soomaaliyeed weligood waxay u dhihi jireen qaraxyadii dhacay taliyo xilka u waaye ama wasiir xilka looga qaado ma anan arag annaga waxaan raadinaynaa marka qaabta waa inay meel martaan oo ah ciddii ku gabtayna waa inay xildhigashadeeda la mariyaa waajibkeeda ciddii luqu leh ama fududaysay xildhibaan ama wasiir luqu leh uu jirana waa inuu ciqaabteeda maraa marka waxaad doonaysaan in lala xisaabtamo madaxda amniga khusaysa oo mooshinkiina qayb uu ka ahaa iyo in sidoo kale hadalka madaxweynaha ee in laidin baaro ay meesha ka baxdo mooshinka marka labadaas qayb u qaybsanaa mooshinka labadaas qayb u qaybsanaa ha waa tahay dhegaystahan ayaan jeclahay inaan kuusoo gudbiyo dhegayste kusoo dhawoa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha magacaaga meeshaad joogto iyo su-aasha aad qabtid assalaamu calaykum waraxmatullah magacayga waa mascuud axmed oo ku nool waddanka maraykanka gaar ahaan chicago ugu horeyn waa salaamaya xildhibaanada khadiija bahda v o a daadiyaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha jamaal su-aashaan jeclaystay inaan barnaamijka uga faa'iidaysto waxay tahay madax meel ka sarreyso oo la salaaxo ma lahan haddii madaxweynaha dalka ugu sarreeyay yidhi codsi ahaan waa in la baaraa muwaadin kasta si siman mid sare iyo mid hoose waa maxay idinka xildhibaan ahaan dareenka aad ka qabtaan in laydin baaro si amniga loogu dhiirado in cid kasta la baaro annagoo og xasaanada xildhibaan ku leeya waa mahadsantaa khadiija mascuud waa mahadsan yahay waa salaamaa meesha uu joogo su-aashaas jawaabteeda waxa waaye madaxweynaha markii hore waxaan ahayn laba xildhibaan oo golaha soo galay kadibna cod aqlabiyada ayuu musharaxiintii kale ugu guulaystay wuxuu dheeryahay immunity intii ka badan oo ah kan uu madaxweynihii qaranka soomaaliyeed ku noqday kaasaan ku ixtiraamayaa kaasaan uga dambeeyaa shacab iyo mas-uul qaranna waxay leeyihiin darajooyinkaas kala sarreeya haddii aanan waxa dhigan la ixtiraami lahayn dastuuriyan oo qaanuun ah oo dadku dhigteen haddaan la ixtiraami lahayn hadda wuxuu noqon lahayn laba laba xildhibaan oo laba beelood kasoo galgalo baarlamaanka ku jiraan noqon lahayn waxaanaana kala xajiday oo immunitiga gaargaarka ah iyo facilitiga gaarka ah la kala siiyey kii hadduu ixtiraamo waa kula dhaqmaynaa dastuurka dalka u yal waa kii uu ku dhaartay haddii uu ixtiraami waayena madaxweyne bishaba jidkeeda waa gastaaye wuu gasaye mas-uuliyadda ciddii laheedaan kula xisaabtamayna aan leenahayo annagaa iskale awoodda sideedana waa run madaxweynihii qaranka soomaaliyeed waayo laakiin inta baarlamaanka yimaado baarlamaanka direction ma siin karo waa hay-addii dalka ugu sarreysay kumana xadgudbi karo dastuurka dalka u yaala waxaad ku celisay in dastuurku uu idin siinayo xasaanadan in aan laydin baari karin oo baarlamaanka xubnaa ah dadka qaar ayaa sidoo kale u fasiran karaa xildhibaanada hadda maxaa ka qeelisiyey marka arrinta dhinacooda ay soo gaartay dhowr jeer ayaa jiray qodobo dastuurka ku jiro oo la dhinac maray oo aydan ka hadlin oo aad ka aamusteen marka mar haddii dhinaciini arrinta ay kusoo wareegtay unbaad qeelinaysaan marka kalena waxba kama soo qaadaan waxyaabaha qaar arrintaasi maxaad uga jawaabaysaa arrintaas waxaan uga jawaabaya dastuurka aan ku dhaartay waxaa ku qoran sida danta dalka iyo dadka iyo diintaba ay ku jirto inaan ugu shaqeeyo ummadayda ilaahay hortiisa ayaan ugu dhaartay laakiin sida madaxweyne raaligelinaysa ama cid kale raaligelinaysa ama koox raaligelinaysa ama beel raaligelinaysa ama gobol raaligelinaysa uguma dhaaran intii aan u arko garashadayda ayaan ugu dhaartay taasi waxay salka ku haysaatan hadda taagan kuwa hore oo jirayna sidaasay ahayd majadho midba mar baa la siiya tan waxaan sheegay inay xasaanada oogadayda qof ahaaneed lagu maxadgudbaan tahay ee baarista annaga maba aanan diiday shandadaheenna waa la baaraa laabtoobyadeenna waa la baaraa weligeedna waa la baari jiro maxaa naloo baaraa ma dhihin baabuurteenna waa la baaraa oo baaristan haldaba way nagu socotay waana ogolayn laakiin oogadayda qof ahaaneed oo xasaanada si gaara u tilmaamaysa haddaanan faldambiyeed gacmaha kula jirin ama uusan golaha shacabka inta lasoo mariyo oo xukun maxkamadeed uusan jirin oogadayda qof ahaanay amniga inaan raadiye keentay hadda waa ku fashilanay aan qar aan qiranno dawladda guud ahaan waa tahay sugidii amnigaan ku fashilanay waa inaan qiranaaye waa inaan kabaha aan iska siidna uusan xalka noqonin waa tahay waxa la hayana oo hadda wax laga soo bandhigay na si cadhana loo ku sheego si aan annagana ugu qanacno shacabkeennana ugu qancino waayo dhibaato intaas ka weynaa dadka soomaaliyeed ka soo gaartay qaraxyadii dhacaya mas-uuliyaddaas cidna meel ma korin maanta waxay maraysaa cirki dushiisa in ay diyaaradihii welina mas-uuliyaddii cid ma haysato marka ma waxaa lagu daboolayaa kabaha iyo sunka iska siib wax ka weynaan raadinaynaa a lagu ballansanaa fadhigan wasiirka amniga oo maalin hore yimid in taliyaha nabadsugidda iyo taliyaha booliska su-aalahaas si dhaba loogu weydiiyo maadaama tuhumadii dha jirtay loo qabtay dad labada talis ka tirsan loo qabtay inaan salkeeda ogaano haddii xildhibaan uu ka dambeeyeyna baaristiina naloo sii fasiro marka arrinta xagee uu ka dambeeyeyna naloo sii fasiro mana mana mana rabno inaan isku dhex qaadno dadka oo dhane af walba haddii xildhibaanku leeyahay xildhibaankii leh hebel hebel hebel ama heblaayo heblaayo la dhaho fulaan fulaana kaadanaya eedda qaabkana asagaa maraaya waa tahay tan kale oon maanta marka aan weynay waxay ahayd ballantii ayaa wasiirkii iyo taliyaashiiba laga waayay saas daraaddeed waxaan nidhi ilaa laga keeno oo su-aal laga weydiiyo ajende kale lagama hadlaayo waayo ajendahana furan waa inuu soo xirmaa waa inaan shacabka soomaaliyeed wax runa ku qancinaaye inta maalin kasta haadaan dhacdo oo intaasoo qafood oo ciyaal oo haween leh oo dhalinyaro leh oo waayeel leh oo aqoon-yahan leh oo indhihii dalka ah inay maalin kasta meel cidlaa ku dhammaadaan waa la cambaareeyey iyo waa la daba socdaana ay naga hartaan fadna waa tahay dhegeystahan ayaan mar kale jaleecayaa dhegeysta magacaaga iyo deegaankaad joogtid iyo su-aasha aad qabtid bismillah magacayga waa axmed waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan weydiin lahaa xildhibaanada martida ku ah meesha sababta inkastoon ognahay in xasaanad iyo sharci u diidayo uu jiro in xildhibaanada la baaro ama lagu xadgudbo xasaanadeeda haddana haddii culeys ka xoog badan uu yimid oo keenayo in yani si naf loo badbaadiyo ay maraan maxay ku diidayaan horeyse baarlamaankase maxaysa go-aanada ugu aadan dalka soomaaliya oo dhibaato culusi ka jirto oo maalin kastana dhib dhacayo inay ka qaataan xubnaha fulinta xukuumadda soomaaliya labadaas arrintaas waa tan hadda aan ku daba joogno waa tan hadda aan la xisaabtankeeda uu socdo waa tan markii ugu horreysay naloo ogolaadayba in warbixin nalaka siiyo qaraxyadii dalka ka dhici jiray in wax naloo ka sheego waa tan maanta oo ugu dambaysa golaha shacabka oo fadhigiisa uga hadlaayo ugana hadli doono fadhiyada soo socda dhibaatadaas jirta mooshinka ayaa ahaa mooshin dhiila xambaarsan waad og tihiin inaan dadkaygana uga turo nafteennana uga turno annaga xaaladaha jira dad dalka iyo dadkaba waa ognayo waan ku dhex jirnaa haddana sidaasay tahay baaris baabuurteenna iyo boorsooyinkeenna iyo wax walba waa nalka batashaay iyo laabtoobyadeenna waa ogolnahay kiriinka waa dhex marnaa laakiin oogadeenna qof ahaaneed qodob dastuuri e waaye haddiise xildhibaanka ama wasiirka oogadiisa qof ahaaneed amni darrada gashay hadda dalka amni ma jiree dawladda waa ku fashilantay sida ay u gaarsiin weysay dalkan hal cod iyo hal hal qof marka ama waa inaan taas qirnaa ama waa inaan salkeeda soo ogaanaayo cambaareyntii hore oo annagaba aan ku wareernay shacabkeennana ku wareereen oo cid u mutaysata ciqaab la waayo aanan mar dambe dadkeennana lagu wadin annagana naloo sheego marka hadda arrimuhu waxay u kala yaalaan in marka hore aad la xisaabtantaan xubnaha amniga qaabilsan marka jawaabtaa laga helo oo ay arrinta meel u dhacdo ayaad doonaysaan in arrinta kale in xubnaha baarlamaanka ogadooda la baaro iyo inaan la baarin inta arrintaasa ka hadashaan taas ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa wareegto cad ka soo saaray isagoo xiganaya qodobkaas wasaaradaha amniga iyo iyo iyo talisyada amniga u qaabilsan hay-adihiisa amniga ayuuna u sheegay amniga guud ahaanna inaan xildhibaan iyo wasiir hay-adaha dawladda iyo shacabka soomaaliyeed iska kaashanoona waa waxaan heegan ugu jirno annaga annagoo xildhibaano ah ayaan haddana waxaan u shaqaynaa ka taxadirka amni xumada dalka taalla inaan sidii askarta oo kale ama saraakiisha ama askarta ciidamada oo kale ayaan labtirkeena xuuraanka ilaan dadku waa dadkeena ayaan ugu dhex jirnaa kaalin aan ka geysanaa dadkeenna waxaan ku wacyigelinaa inay iska soo dhex qabtaan kuwa ku dhuumaalaysanaayo oo aan ayaga iyo ubadkooda iyo waalidkoodba aan u turaynin qayb weynaan ka qaadanaa caasimada dalka iyo gobolada guud ahaan inaan la isku daynin wixii dhib dhacayna intii ay gaartay ama ku dhimatayna ilaahay ha u naxariisto inta kalena ilaahay ha u booga dhayo laakiin waa arrintan salkeeda la gaaraa fursadaana u helnay in nala dhex keeno markii ugu horreysay warbixin ku saabsan qaraxyadii dalka ka dhacay wata ugu dambeyn xildhibaan haddaan raacsadon ku weydiiyo dadka qaar baa idinku eedeynaya waxaa laleeyahay xildhibaanada arrintan wada waa kuwo markii horeba ka soo horjeeday oo dhaliilsanaa sida ay xukuumaddu wax u wado oo dowladdu ay hadda ay u ambaqaadayso dhinaca amniga marka waxay doonayaan inay ka hor yimaadaan hadallada madaxweynaha si ay mucaarnimadooda halkaa ugu sii muujiyaan arrintaas maxaad uga jawaabaysaa horta mucaarib mucaarib ama xildhibaan ha ahaado ama shacabka soomaaliyeed ha ka tirsanaayeen horta haddii wax dhaliilo mucaarib ma aha dhaliisha uu sheegay waa in la toosiyaa mucaaribnimada waxaa xun midda dilka iyo xabadda iyo qore caaradiis lagu raadinayaa xun waa aragti afkaar ah dawladdana waxay u tahay fursad in la in la mucaarado waayo haddii ay dariiqeeda ka leexato ama ay howleeda wiiqmaan wixii loo sheegay waa inay baylaha tirtaa oo baylahdeeda banaanka taalla haddii laga fatasho waa inay ogolaataha iska qabataa ama qof soomaaliyeed ha ahaado ama mas-uuliyiinta qaranka oo fursadaas u leh inay wax ka ogaadaan ama ka baari karaan leh haddii wax loo iftiimiyo waa inay qaataane mucaarid waayo dawladdu duminayo dawladda annagaa ka mid ah annagaa ka tirsan cid walbana marka annagaa ka jecel laakiin mas-uuliyadda isaaran waa haddii ay qalloocdaanna waa qalloocantihiin lagu leeyahay haddii ay toosaanna waa toosaan lagu leeyahay xukuumadda ani hadda xukuumadda kama tirsanin xubin baarlamaanaan ahay laakiin xukuumada horaa kasoo tirsanaan jiray waana na lala xisaabtami jiray haddii lala xisaabtamo markii horena ma aanan dhihi jiran mucaarid waaye maalinba wixii la ifiyo waxaan isleen warhoy meeshaasaa wax kasoo yeerayaane waxaan hanala ka qabto oo collective responsibility ayaa golaha wasiirada ku shaqayn jirnay oo haddii wasiirka amniga la eedeeyo waa iqusayn jirta ama weligay wasiir amni soo noqonin oo waxaan dhihi jirnay dhinaca amniga arrintaasaa shacabku ka cabanayaan ama dhibaatadaasaa shacabka haysata waan dhegaysan jirnay shacabka soomaaliyeed waayo hadda wakiiladoodiaan nahay midkoodii weligay kama jawaabi karin keliya waxaan dhegaysan jiray aniga ayagaba waxaan wada dhegaysan jirnay waxaasaa dhacay waa la cambaaraynayaa iyo waa laga daba tegayaa waxaan ahayn ma haynin maanta waxaa la hayaa markii ugu horreysay in golayaasha la dhex keeno ha la dhex keeno wixina waa qabyo weli ma cadda ciddii usoo adeegsatay ma cadda ciddii ka dambeysay xitaa hadduu xildhibaan yahay ama qof caadiga yahay ama arxanlaawayaasha kale ay yihiin al-shabaab laakiin way sheegteen waajibna saaran waaye ugama habranayno waa taa laakiin al-shabaab baa sheegtay haddaad la socotay toddobaadkii tegey inay iyagu ka dambeeyeen weerarkaas al-shabaab inay sheegtay waan ogahay marka shabaabka soo diray iyo sababta loo soo diray iyo waxyaabaha jira waxay nuxurkeeda aan ka raadinaynaa waxay tahay in sifayaasha naloo adeegsado oo dhan aan wax ka ogaano wa ta aad iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan khadiijo maxamed diiriye waktigaaga aadna siisay oo barnaamijka nagala qayb qaadatay iyo su-aalaha aad dhegeystayaasha uga jawaabtay waan kaaga mahad celinaynaa waadna mahadsan tahay adigaa mudan
intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan u mahad celinayaa xildhibaan khadiijo maxamed diiriye oo barnaamijka igala qayb qaadatay sidoo kale dhegaystayaasha su-aalaha ku weydiiyey inta barnaamijka uu socday waan u mahad celinayaa barnaamijka waxaad ii soo saaray halkan idinkala socodsiinayey anigoo ah jamaal axmed cismaan tan iyo kulas dambe nabadgelyo